Qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka magaalada beledweyne oo degan guryo ka samaysan kartoomo iyo bacaha la isku geeyey kuwaas oo aan celin karin dhibicda roobka, qabowga habeenkii iyo kulaylka maalintii ayaa codsaday in lala soo gaaro bacaha ay ka galaan dhibicda roobka. Barakacayaasha ayaa saameyn kala kulma xilli roobaadka maadaama aysan haysan guryo ay ka galaan dhibicda roobka.
ma haysana bacyihii roobka waxaan codsanaynaa in bacyahan noola keeno oon ka galno roobka waxaan cunna ilaahan u qabnaa laakiin bacyahan u dhibaataysana waxaan codsanaynaa inas noo keeno ninkii noo gargaaray oon naqaano oo dadka ka midab toorayno inuu noo keeno si uu noo dhaqaalay jiro oo noo dhaqaalay bacyaha noo keena kaamka waxaa la dhahaa carabara magaceeyu waa xaawo inaa bacay noola keeno waa rabnaa oo roobka galno qoraxda aa iska rabnaa ma ima haasano inaa noola keeno waa rabnaa waa naga dhamaaleen bacyaha qoraxda dhammaysti inaa noola keeno waa rabnaa kheyr oo ilaahay keenaa nagu dhacay ee guryihii bacihii yarkaan hor haysanay waaba naga dhammaadeen wixiina roob aad noo saameeyey wax badan difeeto badan oo noo geystay marka waa ku dhibannahay meesha in lagu soo gargaaran jecelna insha allah hadduu ilaah yidhaah ma haysan wax baca aan haysana ma laha waa aadaan ugu liidinaa dhinacaas xagga waa ka jiifnaa aadaan ugu jiifnaa laakiin waxaan codsanaynaa in si dhaqsiyaa badan oo lagu soo gaaro codsanaynaa aaduu noo saameeyey roobka xalay roobka waxaan ka gali lahayn annaga kaan baan degannahay bacyaal ma haysano jiingadna oo ma dhisno annaga dhan baa mees ku ajaran hay-adda waxaan ku codsanaynaa inay sida uga fudud ilaaha gargaarahaya ayadana ay nagu gacan qabato walaalaheen jiingad iyo bac waxay nagu tari karto sida marka waa jiraanoo roobabka fatahaad horta wuu wataa kuleelkii marka horena kuleel wuu jiray kuleelkii ilaahay wuuna soo qabuujiyey hadda alxamdulillah shukur ilaaha ma hadda iskale maadaama kuleel ka jira magaalada marka hore haddana qabow aan helnay aad baan oo faraxsannahay ee waxaan u baahannahay inay nala gacan qabto bacyo iyo wixii hay-adda nugu taro karta ay nugu tarto inta badan dadka danyarta iyo kuwa barakacayaasha ee degan magaalada beledweyne ayaa xilli roobaadka waxaa saameyn ku yeesha roobabka kala duwan iyo daadadka waxaana xilligan oo beledweyne uu ka curtay roobka guga ay dadka danyarta iyo barakacayaasha codsanayaan in lagu caawiyo baca ay guryaha saartaan